doctor maxamed cumar mudaale oo ka mid ah dhakhaatiirta beledweyne ayaa bulshada ugu baaqay inay ku baraarugaan saameynta cudurka t b-da waxa uu sheegay in dadka qaar ay ka xishoodaan qaadashada daawada cudurkan doctor maxamed cumar mudaale ayaa bulshada ugu baaqay in ay iska baaraan cudurkan qaataana daawadiisa
cumar waa mahadsan tahay cudurka tuberculosis waxaa keenta bacteria lagu magacaabo mycobacterium tuberculosis waa cudur dhibaato badan ku hayo adduuweynaha khaasatan africa haddii hoos loo siiyaado waddankayna soomaaliya sanadba sanad kasii dambeeya cudurkan wuu sii siyaadayaa dadka ku dhacayo maxaan ku raha dadka la il daran morbidity mortality labada marka laga hadlayo dadka aad aad iyo aad ayuu u saameeyaa t b-da sababta keenaysa cudurkan in maxaan ku rahdaa faafidiisa ama dadka inay aad u qaadaan waa maxay waa irbon disease cudurka wuxuu ku faafaa hawada oo qofkii qufaca uu qufacayo oo laga yaaba qolkiina inay hawo ama maxaan ku rahdaa oxygen fiican inaysan ku jirin in qofkii u dhow hal mitr qof u jiro ama ka yar in qofka hadduu qufaco ama hindhiso in qofkii kale uu gaarayo sidaa darteed qofkii kale uu qaadayo t b-da t b-da waa la daaweey karaa daawadeedana waa waxaa la qaataa ilaa lix bil hadda waxay ku xirantahay meeshay saameyso primary t b oo maxaan ku rahdaa waxay aada u saameysaa lengiska sanbabaha secondary t b a jirto oo meelaha kala saameyn karto sida lafihii mid saameyn kartaa jirto waxaa jirta mid qanjiradii dhuunta ku yaala saameyneyso mid maskaxdii mid geliyihii marka way badan tahay cudurka ama organiska jirka meelaysan saameyn ku lahayn ma jirto sidaa darteed dadka waxaa u wanaagsan ama talada ugu fiican loo soo jeeday waxay tahay in t b-da ay tahay cudur curable la daawey karo marka dadka inay ka dhaadhacsanaato in cudur la daawey karo inuu yahay qofkii daawada haddii u qaato lix bil loogu talagalay mara qaar way ka badnaan kartaa sida t b-da haddii resistance ay tahay laakiin midaas hadda way yar tahay lixda bil qof hadduu qaato wuu ka fiicnaanaya laakiin hadduu daawada lixda bil qaadi waayo means qofkii maxaan ku rahdaa in resistance inuu noqdo ama maxaan ku rahdaa daawadii cuturgiisa marka taladan soo jeedina waxay tahay t b-da waa wax la daaweey karo daawadii qofka uu qaato inta uu daawada ay socoto oo maxaan ku rahdaa candhuuftiisa ee negative noqonaysana in bulshadii uu ka dhex baxo haddii uu maxaan ku raha iskuul dhigana ama jaamacadda u dhigana ama shaqada face maskiga oo qaato oo qolkiisa maxaan ku rahdaa oo karantiin oo ku noqdo dadkiina in maxaan ku rahdaa in qofkii maxaan ku rahdaa inaysan takorin inaysan maxaan ku rahdaa bulshadii ka saarin waa wax la daawey karo qofka daawadiisa sax hadduu u qaato wuu ka fiicnaana marka taladeeda usoo jeedina dadka waxay tahay kuwa qofka ku dhacdo inuu daawadiisa si sax u qaataa talooyinka la siinayo caafimaadka inuu qaataa dadka bulshadan ay ogaadaan cudurka cudur la daawey karo inuu yahay oo maxaan ku rahdaa qofka haddii daawadiisa si sax loo siina inuu qofka ka daawoowayo marka intaas soo jeedina mahadsantiin cudurka t b-da ayaa ka mid ah cudurrada dilaaga ah ee ay u dhintaan bulshada ah waxaana jiro dad badan oo aan ku baraarugsanayn